bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warkaabeennima idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ee ka hadashay dagaal khasaare geystay deegaanka basra ah kala qaybiya gobollada shabeellooyinka ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah toogashaha ku fulisay askari ka tirsan ciidanka dowladda oo taliyihiis ku dilay magaalada muqdisho madaxweynaha hirshabeelle xali guudlaawe ayaa kor maray goobihii ganacsiga dhismayaasha ku burburay qaraxyadii beledweyne islamarkaana codsiyo badan soo jeediyey madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ilaamiyey dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab akhbaaraadka dibaddana yukrein aada ku eedaysay ciidankii dalkaasi ruushka inay duqeymo ay ka fulayeen qaybo ka mid a gudaha dalkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheenma qodobadayni wararka ugu waaweynaa waa habeennimo jimcaha taariikhdana waxay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad sannada labada kun labaiyo labaatan usoo dhowaada warka oo dhammaystiran dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dagaal khasaare geystay oo deegaanka basra ay kala qaybiya gobolada shabeellooyinka ku dhex maray ciidanka xooga dalka iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab afhayeenka wasaaradda amniga ee gudaha ee soomaaliya cabdilkaamil shukri macalin oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu kaga hadlay dagaalkan ka dhacay deegaanka basra ee kala qaybiya gobolada shabeellooyinka islamarkaana dhex maray ciidanka xooga dalka ee dowladda soomaaliya ee dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu sheegay dagaalkaasi inuu ahaa dagaal khasaaro badan geystay islamarkaana laba dhinac soo kala gaaray wuxuuna sheegay in ciidamada dowladdu ay soo gaareen dhaawacyo ka tirsan ciidamada dowladda waxaana sidoo kale uu sheegay in dagaalkaasi uu sheegay inuu ahaa mid lasoo qorshay islamarkaana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay ka hortageen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga cabdikaamil shukri macalin afhayeenka oo si arrimahaasi oo dhana ka hadlaya ayaa yidhi
maalin jimco ah toddobada oktoobar labada kun labaiyo labaatanka ciidamada dowladda ayaa ku dilay sagaal iyo toban dhagarqabe oo ka tirsan argixisada al-shabaab tuulada maryooley oo u dhaxayso degmada balcad iyo deegaanka basra maleeshiyaadkaas ayaa isku aruursanayay meeshaas si ay uga soo qaadaan weeraro ciidamada dowladda oo helay xogta argagixisada ayaa weerarkaasi ku qaaday sidoo kaleeto ciidamada ayaa loo diyaariyey in ay ku beegsadaan ama ay ku baadigoobaan baadiyaha argagixisada waana ciidamo si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay inay ka ugaarsadaan baadiyaha dhanka ciidamka dowladda waxaa ku dhaawacmay laba askari oo dhaawacooda uu fudud yahay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si joogto ah oga sameeya howlgallo inta u dhaxayso degmooyinka balcad ilaa afgooye ilaa markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanadaasi sidaad ogsoontihidiinba argagixisadu waxay in badan ay dhibaato ku hayeen shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatada waxaadna ogtihidiin inay go-aamo ay dowladdu ka soo baxday argagixisadan hadda jabeen inaan lala tacaamuli karin marka dhibaato kasta oo shacabka lagu haayo oo ah inay maaragtay ay isku dayaan inay dadka ay tahdiidiyaan ama ay ugu goodiyaan inay ama dilayaan ama ay tilaabo ka qaadayaan waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ha soo sheegaan ha u soo gudbiyaan ciidamada dowladda diyaar ay waxay u yihiin inay ka jawaabaan oo ay maaragtay ay ka difaacaan dhibaatada ay ku hayaan marna mana ma aqbali doonto dowladda soomaaliya in shabaab loo dhega nuglaado ama la aqbalo
maxkamadda ciidamada qalabka sidaa ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsan ciidanka dowladda oo horey talihiisi hor ugu dilay magaalada muqdisho maxamed iidle ayaa warkan faahfaahinaya sagaal iyo labaatankii bishii sebteembar ee dhammaatay laba kun iyo labaiyo labaatan ayuu xidigle xoogga dalka cabdinaasir daa'uud sheekh xasan waxa uu dugsiga jenaraal gordon ee ciidanka xoogga dalka uu ku dilay taliyihii ururka konton iyo sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka dhame cabdi maxamed hurdaaye oo ahaa taliyihiisa labadii bishan tobanaad ee oktoobar oo la horkeenay cabdinaasir maxkamadda ciidamada qalabka sida ayay ku xukuntay dil toogashaa kadib markii maxkamaddu ay baahisay muuqaal uu ku qarinayay inuu si bareera u dilay taliyihiisa maanta oo ay tahay toddobada bisha tobanaad ayaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamaddu ay ku xukuntay iyadoona lagula fariyo goobtii uu ku dilay taliyihiisa ku-xigeenka xer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxamed cabdulaahi khaliif ayaa faahfaahin ka bixiyey xukunka maanta maxkamaddu ay fulisay taariikhdu markay ahayd labadii bishii tobanaad abbaaro toddobadii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xidigle xoogga cabdinaasir daahir sheekh xasan cumar cabtooy soddon iyo laba jira ina xabiibo cali cabdiraxmaan ku dhashay xamar ka tirsanaa ururka konton iyo sagaalaad gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeerilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareera oo ulakac ah u dilay marxuum ekis dhamma xooga cabdi maxamed axmed hurdaay oo ahaa taliyihii ururka konton iyo sagaalaad gaadiidka xoogga dalka soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd sagaaliyolaaatankii bishii sagaalaad falkaas oo ka dhacay gudaha xerada jenaraal goordon xoogga dalka soomaaliyeed waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdi maxamed axmed hurdaay maanta oo ay taariikhdu tahay toddobadii bishii tobanaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa waxaana lagu aasay gacankudhiiglaha dilka lagu fuliyey iyo taliyihii uu dilayba cisbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed qaar ka mid a ehelada marxuumka iyo askartii uu taliyaha u ahaa ayaa ka hadlay sida ay u arkaan xukunka maanta maxkamaddu ay ku riday cabdinaasir daa'uud sheekh xasan maxkamadda sharafta leh ee fulisay wiilkaygii ninkii dilay dilax toogashaa ku fulisay maxkamadda sharaftale waa ku mahadsan tahay inay disho gacankudhiigle nin edabdarruu dilay inay ku fuliso xakun dowladda waa ku mahadsan tahay waana ilaahayaa mahadale hortaydaa lagu toogtay waana ku qanacsana hortayda xakun lagula fuliyey waxaan u mahad celinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ogaatay in uu gacankudhiigle yahay dilayna walaalkii cabdi maxamed axmed taliya ururka kuntee sagaalaad waxaan daawana maanta ninka la yidhaaho sharcigii saxda ahaay ee aan dowladda ka rajeyeyna kana helnay maxkamadduna waa ku mahadsan tahay ciidamada xoogga way ku mahadsan yihiin oon noo ku qanacsanna marxuumka la dilay aniga waxaana afar bood afarta bood asaan ku tiirsanin asaan noogu weynaa asiga dhowr reero u lahay alxamdulilaahi dhowr iyo toban cunugaa u joogtay wax qaangaara ma lahayn intuna asay ku tiirsanayeen taliyaha la dilay wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan shaqada dowladda ku wanaagsan dadku xukumo iyo walaalihiisa iyo ilmuhu dhale ay isugu mid yihiin aniga shan iyo toban sana ayaan ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan isla weyne aanan aqoonin shan iyo tobankan sano oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan ka mid ahaa maana arkin ani taliya isaga lamid a ama ka wanaagsan nin qaali lagu ahaa nin aan la heli karin buu ahaa taliya ururkii buu ahaa aad iyo aad ayaan uga naxnay ugana magaciisinay ilaahay abuuray ma asiga inaga qaaday annaga inaan dhaafshay
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawe ayaa waxa uu ka codsaday dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in gacan loo fida dadkii dhibaatooyinka ay kasoo gaareen qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo tegay magaalada beledweyn ayaa sheegay inuu si aada ugu faraxsan yahay in dadku inuu sheegay inay si aada uga xun yahaan iraade in dagaaladii weliba qeybaha ka socda gudaha dalka soomaaliya islamarkaana dhibaatooyin ay kasoo gaareen dadka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in dadkii qaraxyadu ay kasoo gaareen gudaha magaalada beledweyne sidoo kale ganacsiga burburka uu gaaray ee dadku looga baahay inay walaalahooda ay gacana ku siiyaan dib ganacsigooda inay u yegleelaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe cali ayaa waxa kale uu sheegay in isagu uu ku baaqayo dhammaan in laga qeyb qaato howlihii ganacsiga ee ku burooy dadkaasi in dhismayaashooda dib ay u haantaan islamarkaana ganacsigooda dib ay u bilaabaan madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa sidoo kale ka hadlay qaraxyadii waxyeelada badan geystay ee ka dhacay xerada lamagalaayo oo burbur oo xogan uu soo gaaray goobii ay ku shaqaynayeen xaruntii maamulka gobolka ee weliba kan maamulka hirshabelle cali guudlaawe cali oo isagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
maanta waxaan ku sugannahay magaalada beledweyne gaar ahaan goobtii qaraxyada isdabajoogga ay ka dhaceen laba maalin ka hor runtii qofaan imaanin loogama sheekay karo waxa meeshaan ka dhacay waxaa ka dhacday dhibaato aad u baaxad weyn waxaan leenahay intii dhimatan allah u naxariiso intii dhaawacantayna allah caafiyo intii hantideedu ku weysana ilaahay beddel khayrraasiyaan leenahay nimankan cadowga argagaxisadaa ee arxanka daranne runtii ummadda soomaaliyeed waxa ay la maagan yihiin ama ay ku haayeen ayay caddayn u tahay shacab looma turin hanti looma turin cid la dhaafay ma jirto dhulkaa lala jaray eriyadan dhan wixii dukaan ku yiilay iyo wixii ganacsi ku yiilana waa baaba'een nafya maalba meeshaan waa lagu waayey waxaan leenahay dadka hantidooda ku waayana ilaahay wax khayr hayni siiyo intay dhimatan allah u naxariisto intay dhaawacantana allah caafiyo oo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacday cid kasta ee gacan ka geysan karto inay ka geysato dad danyara ee ganacsi yareer ku haayay ayaa naftooduna ku waayey hantidooduna ku waayey cid kastaee gacan ka geysan karta ha ka geysato sidii loogu soo gurma kara ha loogu soo gurmadaan leenahay runtii meesha dhibaatada ka dhacday waxaan dhihi karnaa waa dhibaato qaran waa dhibka weyn heer state ee waxaan dhihi karnaa dhibaatada meesha taallo waa in qaran ahaan loogu soo gurmado cid kastaee gacan ka geysan kartana ay gacan ka geysato waxaa baaba'ay guud ahaan adeegii iyo goobihii loogu adeegayey ummadda hirshabeelle xafiismaki dowladda guud ahaan way baaba'een iyo hantidii shacabka ee eryada ka dhoweedba way baaba'een cid kastaee gacan ka geysan karto ha ka geysato waxaan rabaa al-shabaab way jabeen nama niyad jibi doonaan insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo dalkana waa laga xuraynayaa waa tin rafashada ugu dambaysay rafta u haayaan rafashada ugu dambaysay rafta u haayaan dheefka marka la berayo markuu ruux baxaayo rafashada ugu dambaysa markuu rafaayo inta kaleentood awoodow oo maaragtay midda hore ka weynow la imaana waa nafbaxayaa nimankan waxay joogaan rafashada ugu dambaysay looga heri maa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab sida warkani ku faahfaahinayso faadimo cabdiqaadir magaalada baydhabo waxaa dib ugu soo laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareene wafdi uu hogaaminayo oo muddooyinkii dambe safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa madaxweynaha koonfur galbeed ayaana sheegay inta safaradaasi uu ku maqnaa in kulamo kala duwan uu la qaatay xubno kamid ah beesha caalamka isagoona tilmaamay maruu hadlayay in wadahadaladaasi intii lagu guda jiray ay isla soo hadal qaadeen arrimaha abaaraha la xiriira iyo sidii laysaga kaashan lahaa samata bixinta dadka danta yar ee abaaruhu saameeyeen
waxaan la soo kulannay doonarkii iyo deeqbixiyaalkii annaga oo ka hadlayno arinta abaaraha ahayd ee muddada dheer soo socotay iyo arrimaha amniga oo mushkiladda soo cusboonaatay ee shabaabka dadkii aan la soo kulannay oo diblomaasiyiinta ah safiirada iyo dadkii deeqbixiyaalka ahaa iyo hay-adihii samafalka intaba waxaan gaarsiinay xogta dhabta ah ee koonfur galbeed maanta ay ku sugan tahay iyo baahida ay qabto iyo waxaan u baahannahay in nagala kaalmeeyo dhinaca kale waxa uu xusay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed intuu maqnaa sidoo kale inay jireen howlgallo ay qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed islamarkaana waxa uu sheegay madaxweynuhu in ciidamada ay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah oo ay horey u haysan jireen dagaalamayaasha al-shabaab isagoona xusay in halkaasi laga sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah ee lagula jiro ayuu yiri al-shabaab ciidamada waxaan ku garab taagannahay ayuu yiri sidii aan garab buuxa u siin lahayn waxaana sidoo kale uu xusay in ay hadda jiraan deegaano kale oo ay ciidamadu ku horleeyihiin si halkaas looga saaro ayuu yiri dagaalamayaasha al-shabaab waxaan ciidamada qalabka sido ciidamada koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed culummada dhallinyarada haweenka ururada bulshada waxaan u soo jeedinayaa oon ku baaqayaa laga bilaabo awalba ayadoo horey loo diyaarsanaa maanta inaan u diyaargarowno isu abaabulno sidii aan isaga kicin lahayn shabaab isugu furi lahayn magaalooyinka howlgallo u bilaaban lahaayeen abaarta iyo wax walbaba iyo mushkiladda maanta koonfur galbeed ka jirta waa shabaab nin walbana meeshiisaha iyo gurmadka ku gaarayaa jidadkaa isu furmaayo waxaa nagala rabaa marka inaan u istaagno habeen iyo maalin xoreynta deegaanada sida dadka soomaaliyeed oo kale ay ugu taagan yihiin aada iyo aada u mahadsantihiin si guud iyo si gaar ahaaneedba waa u tashan doonaa cid kasta oo qusayso arrimahan amnigana waa kala tashan doonaa hadduu ilaah yidhaaho awaawilkii iyo intii aan maqnaa howlihii aa wadeen wasiirada iyo maamulkaba waa ku mahadsantihiin anigana tiibaan sii xoojinayaa howshii baan sii laba jibaari doonaa howlgalkii baa sii socon doona hadduu ilaah yidhaaho ma noqon doonto mana dhici doonto inay intay soomaali oo dhan ay iska soo saaraan ay annaga nagu hakadaan oo ay noqoto god bahallagaleen ah koonfur galbeed ay noqoto shacab iyo dowladdu marna ma yeeleen ma noqon doonto meesha ukumahooda ay yaaleen ma noqon doonto meel ayagay go-doon u ahaan doonto oo weligeed ahaan doontona ma noqon doonto nin walba oo naga mid ahna waxaan ka rabnaa waajibaadkaas inuu qaato mas-uuliyaddaasna aan fulino insha allah faadimo cabduqaadir aaday tv-ga dalsan muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ukrein ayaa ku eedeysay dowladda dalka ruushka in duqeyn cirka ay ku diiday dad rayid oo gaaraya koob iyo toban qofooda waxaada arrimaha gudaha ee dalkaasi ukrein ayaa sheegtay diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ruushku ay duqeymo ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gudaha dalka ukrein waxaana dowladdu ay sheegtay kuwii toban qofood oo rayid ah inay ku dhinteen duqeymankaas arrintan ay imaanaysa kadib markii inta badan ciidamada dalkaasi ruushka isaga baxeen gudaha dalkaasi ukrein magaalooyin badan oo ku yaala iyagoona horey dowladda dalka ruushka ee ku dhawaaqday afar gobol oo ka mid ah dalka ukrein inay hoos imaan doonaan dowladda dalkaasi ruushka gaaraan midooda sovieti waxaanu madaxweynaha dalkaasi afartaasi gobol uu magacaabay afar mas-uuliyiin oo iyagu mas-uul ka noqon doona howlaha afartaasi gobol waxaunu sheegay dowladda dalkaasi ukrein inay ka waantowdo sheegashada afarta gobol oo horey uga mid ahaa gudaha dalkaasi ukrein guud ahaana warkii habeennimo idaacadda dalsan waa nageyntaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel